xillo meelo badan oo ku mid ee gobolada dalka soomaaliya usa ku gobaday roobka guga iyo weliba muhiima in lagu faa-iideysada weliba bulshada ka nool magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose lanka baaqay inyo bilaabaan tacbadow ka beero maadaama laka guda jara xili roobaad haddaba ku kumid ee bulshada magaalada dhuubley iyo weliba use bulshada ka nool dhuubley oo haysataa beero iyo use kala tali iyo hooga saaraan walahasaarow ka beero si lankumaarama waryaabo dibadda lagu sheenow magacaygu saddexan waa muuse macali cabdixaliin jooga degmada dhobley dadweynaha dhobley waxaan ugu baaqayaa maadaama xilli roobaadkii la garay oo xilligii dalaga la tabcanaya la joogo in laga faa'iidaysto raxmadda ilaahayna siiyey oo beeraha la qoto oo maxaanku idhahda xooga la saaro dhulka sidii ay inooga degto macaashada qaaliga hadda inugu kacsan waayo hadduu dhulkeena khayraad badan buu leeyahay khudaartiisu iyo raashinkiisu inoo soo go'o waxaa weeye raashinka kale ee dibadaha inooga imanaya sida bariiska ama sokorta oo kale way degayaan waayo teeni baynu markaa cunaynaa geleydii hadhuucadkii wixii maxaan ku dhaha muurdidii wax noocaas xabxabkii qarihii maxaan sinsintii sidaasoo kale basashii barbaroonigii waxaas hadduu inoo soo go'o dalkeena inooga soo go'o xareedda ka faa'iidaysano macaashada xagga inooga imanaysa way naga jabaysaa marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inay arintaas ay xooga saareen ka faa'iidaystaan wakhtiga qaaliga ah dhinaca kale isku duwaa wasaaradda beero iyo maamulka jubbaland ee magaalada dhobley yaa ku hadlay muhiimadda iyo bulshadan leta tacbadow ka beero aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed ool baa la yidhahdaa waxaana iska duwaha wasaaradda beeraha ee degmada dhobley waxaa la gaaray xilligii beer abuuraadka ayaa la gaaray marka sidaa darteed beerleyda degmada dhobley waxaana ugu baaqayaa inay beer abuur ay galaan iyo xilligii tacabka oo la joogo waxaa kaloon hay-adaha samafalka ugu baaqayaa kuwii horey nooga caawiyey iyo kuwa naga caawininba ay noo raadiyaan seedkii abuurla-aan baanu nahay marka hay-adaha saanfalka ee ku shuqula beeraha waxaan ka codsanaynaa inay la soo gaaraan abuur beeraleyda waxaan ku wacyigelinaynaa amaan ugu baaqaynaa inay la joogo xilligii beer abuurka gugiina uu bilowday sidaa darteed si ay isu kabaan oo ayna cuntayaraan u dhicin inay waxyaabihii dalagyada ay beeri jiraan inay beertaan oo aad ugu taxadaraan si oona wakhti uusan u dhaafin ay beer abuur ay u diyaargarooyaan iyo xooggooda oo diyaariyaan